ayay ka koobanta laba boqol oo aayad ayay ka koobanta erayada ay xambaarsan tahay erayada ama kelimaadka ay xambaarsan tahay suuraddan waa saddex kun afar boqol iyo lixdan eray ayay ka koobanta saddex kun afar boqol iyo lixdan eray ayay ka kooban tahay suuraddan suurat aali cimraan bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaaba allahaasoo raxmaan naxariista guud naxariista allahaasoo raxiim naxariista gaarka a naxariista alif laam miim allahu aclamu bimuraadi ilaahay ayaa og muraadka iyo macnaha loola jeedo alif laam miim hadda ka warna waxaanu ku qaadanay suuraddii noo soo dhamaatay ee suurat albaqara eraygan oo kale baanu ku qaadanay guud ahaan marka waxaa la yidhaahaa fawaatixu suwar waa erayada suuradaha qaybo ka mida lagu furfurtay ama lagu bilowday alif laam miim waxa weye marka macnaha loola jeedo alif laam miim ilahi un baa yaqaana subxaanahu watacaala maxaa yeelay eraygan macnihiisa waxaa lagu garan karaa saddex dariiq ama saddex wado ayaa lagu fahmi karaa erayga macnihiisa waxaa lagu fahmi karaa qur-aanku inuu fasiray oo aayad kale lagu fasiray oo lagu cadeeyey ulajeedada laga leeyahay taana lama hayo alislaamiin meel lagu fasiray qur-aanka ma jirto dariiqa labaad ee erayga lagu garan karo macnihiisa waxaa weye inuu nabigeena fasiro sala allahu wasalam calayhi oo axaadiistiisa qaybo kamida uu ku cadeeyo iyadana taawadahay oo nabigeena nagu soo fasiray sala allahu wasalam calayhi alislaamiin intaas haddii la waayo waxaa erayga dib loogu waartaa qawaaniirta qaamuuska af carabi qaamuuska af carabiguna ma uusan soo hadal qaadin alislaamiin maxaa yeelay eraygan carabtu kuma hadli jirin qur-aanka ayaa ugu horeeyey eraygan af carabiga ah alislaamiin wax ku hadla weliba dadkii afka carabiga u dhashay ay garan waayeen alislaamiin macnihiisa macnaha loola jeedo way fahmi waayeen marka saddexdaas wado ayaa lagu fahmi karaa erayga macnihiisa in qur-aanku uu fasiro ama nabigeena uu fasiro sala allahu wasalam calayhi ama qaamuusyada iyo luqada af carabiga in lagu cadeeyo saddexdiina midna laguma hayo saas awgeed ayaa laleeyahay ilaahay unbaa ka warqabo subxaanahu watacaala waxaana loogu talagalay eraygan oo kale macnaha bini aadamka in la tuso awooddiisa oo xagga cilmiga ku saabsan awooddiisa garasho iyo awooddiisa cilmi inay iska garaban ayaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala oo makhluuqaadka lagu cajsigeliyo maxaa yeelay alif aqcarabiga wuu ku jiraa waanna wuu ku jiraa minna wuu ku jiraa marka xuruuftii carabiga ayuu eraygan ka koobaya macdaalka macnihiisiina lama garan karo laba xiyaab leyda marka waxaa loogu talagalay makhluuqaadka iyo addoommada in la tuso tabartooda iyo aqoontooda heerkay gaarsiisanta ayaa rabaa in lagu cajsigeliyo allahu ilaahay laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa huwa isaga mahan alxayu waa alla nool allahaasoo alqayuumu oo u istaagid badan bitadbiiri khalqihi khalqigiisa maamulkiisa u istaagid badan aayadahan inta badan suuraddan qaybta hore waxay ku soo degtay wafdi nasaaraa ay ku yimaadeen nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa wafdigaas hogaaminayay nin la oran jiray cabdulmasiix cabdulmasiixa hogaaminayay waxay u yimaadeen nabigana calayhi salaatu wasalaam inay kala doodaan arrinka nabiyullaahi ciise oo markaa waxay qabeen nabiyullaahi ciise inuu yahay inay ilaah marka nabigeena la murmeen calayhi salaatu wasalaam waxaana ka mid ahaa waxyaalahay nabiga kula murmeen waxay yidhaaheen qur-aanka aada la timid isaga naftiisaa laga fahmi nabi ciise inuu la ilaah yahay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxan minhu ayuu ilaah yihi وروح منه معناه قول نبي الله عيسى والروح روح راسل منه الله حق سبحانه عاطي مرة وحيليهم مرة أديني لنبي الله عيسى والروح فإله حق سبحانه عاطي مرة أديني إليه وإنه إلهي تعالي أيها هكا آياتها تغير منها وقرآن كي هذا في المعلومة qur-aankii waa macnaha khaldan sida iyaga u fahmayn markaas midda kale waxay leeyihiin qur-aanku wuxuu caddeeyey nabiyullaahi ciise in isaga la abuuray aadalaan oo wax aabbaah oo makhluuq oo bini-aadam oo dhalay aysan jirinin oo adduunkana adduunka qof aadala ahaan la abuuray keligiisaa ka jira marka maadaama qof makhluuqa oo aabba u ah aysan jirin qofka aqal-aan ma noqon kareen ilaahayaa balay maqayiya waa waxyaalaha baatilka ah iyo muxraayeen wafdigaas nabigan u yimid sala allahu wasalam calayhi ee nasaarada ahaa aayadaha marka ugu horeeya suuradda intooda badan arrintaas ayay radinayaan waxyaalaha baatilka ah ee ay ku hadleen nasaaradaas ay ka hadlaan allahu ilaahay laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa huwa isaga macan koonkan ilaahay umun maahane wax kale oo ka jira ma jiraan isaga unbaa ilaah alxayu waa alla nool alla nool oo markaas waxaa weeye nolosha ilaahay meel ay ka soo bilaabmayso ma laha weligii ilaahay uu noolaan jiro meel ay ku dhammaanaysana ma lahan ilaahay waxa ka soo haray noloshoodu meelna way ka soo bilaamataa meelna way ku dhammaataa wax kasta oo ilaahay ka soo haray noloshoodu meelna way ka soo bilaabani meelay ku dhamaatanayna marka taas waxaa weeye waa raggigii ugu horreeyey ee nasaarada lagu radinay war waxay leeyahay nabiyullaahi ciise sow ma qashtanidin in noloshiisa ay meel ka soo bilaabatay adduunka uu ku soo beeray nabiyullaahi ciise weligii ma joogi jirin laakiin ilaahay xayaato daa'im u leey weligiisu ilaahay jiri jiray meel noloshiisu iyo jiritaankiisu ay ka soo bilaabmeenna malahan nabiyullaahi ciisana wuxuu leeyahay isaga meel ka soo bilaabmay noloshiisa meelay ku dhammaanaysana wuu leeyahay noloshiisa sidee marka macnaha ilaahay ku dhinac dhigi subxaanahu allahaas oo qayuum ee itaagnaashada badan bitadbiiri khalqihi khalqigiisa maamulkooda itaagnaasho badan mar walba ilaahay wuxuu u taagan yahay intaas oo makhluuqaada maamulkooda isaga unbaa u taagan qof kale oo u taagan oo adduunkan iyo koonkan loo maamuli karta ilaahay ma jirto subxaana wa tacaala marka allihii khalqigiisa u taagnaa maamulkiisa allahaas miyaad la bardhigaysaanaya nabiyullaahi ciise nabiyullaahi ciise ma aha isagu mid u taagan khalqiga maamulkiisa khalqiga maamulkiisa mid u taagan ma ahan ilaahay aa u taagan subxaanahu wa tacaala ereygan qayuumka ah asalkiisa wuxuu ahaa qeey qeey wuum ayuu ahaa qeey wuum asal ahaan halkaasuu ka yimid qeey wuum waa ya iyo laba waaw ayuu ahaan jiray oo isku dhig qeey wuum calaa wajni qeey cuudu qeey cuudu amfilada mubaalagada ku tiriyaan culimada intooda badan amfilatu mubaalaga ayay ku xisaabaan qeey wuum waa hal ya iyo laba waaw qeey wuum marka ya-da iyo waawda ku xigta ayaa laysku shigay oo qaacidadii waxaa laysugu idqaami oo laysugu shigay in laskuna saabiqa min waadin waya watasaraaba min cariidin cariya fayaana waawa qalbana mudqiman ushiga mucdan غayra ma qad rusuma qaacidahaasaa la geliyey ya-dii iyo waawdaa laysku idqaamay wuxuu soo baxay alxayu alqayuum alqayuum saas soo baxay nazala ilaahay wuu soo dejiyey calayka dushaada wuxuu ku soo dejiyey oo dhowr waqti uu ku soo dedejiyey nazala ilaahay calayka korkaada wuxuu ku soo dejiyey nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi alkitaaba kitaabka ayuu dushaada qaybtay ugu soo dejiyey nasalada markay shiran tahay waa tanziil bitadriijin qayb qayb inuu kula soo dejiya layaa nazala markii facala laga saaro qayb qayb loo soo dejiya nazala ilaahi wuxuu soo dejiyey calayka dushaada uu qayb qayb ugu soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur-aanka bal xaqi xaq xaal uu ku leehan yahay kitaabka qur-aanka musaddiqa